بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن شاء الله تعالى waxaan isxusuusinaynaa wax yar udxiyada axkaamteeda iyo aadaabteeda ayaan waxaan isxusuusinaynaa insha allahu tacaala maadaama xilligeedii uu lagu jiro alcashru dilxija tobanka bisha carafo ama saddex iyo tobanka bisha carafo fadaa-ishoodii iyo ajirkeeda aan ku dhex jirno ilaahina subxaanahu wa tacaala tobanka bisha dilxija ama saddex iyo tobanka bisha dilxija oo acmaasha kheyrka dhammaan ilaahay uu ku ururiyey subxaanahu wa tacaala hadday tahay salaad iyo hadday tahay soon iyo hadday tahay sadaqo iyo hadday tahay xaj iyo hadday tahay adkaar dhammaan ilaahay waa ku ururiyey subxaanahu wa tacaala marka udxiyadu waa qeyb ka mid ah saddex iyo tobanka beri acmaasha la qabto awalan waxaan ka hadlaynaa horta maxaa la yidhahdaa udxiya sharcan udxiyo waxaa weeye maa yudbaxu min bahiimati اlancaami ayaamu ladaaxi bisababi lciidi taqaruban ila allahi caza wajal waxaa la yihahdaa wax la gowraco oo geel iyo lo iyo ari ka mid a ciidda sababteedna loo gowraco alla u dhawaansho darteedna loo gowraco maalmaha ulgu jira udxiyada maa yudbaxu mar haddaan idhi waxaa baxaya lacag la bixiyo maalmahan ama ciidda carafa neefkii aad ku gadi lahayd oo lacag ahaan loo bixiyo udxiyo ma noqonayso sababto maa yudbaxu waa wax la gowracali horta kow sadaqo kaloo la bixiyo udxiyo ma noqoto laba min bahiimati lancaami waxa la gowraca waa inuu yahay xoolaha dadku ay dhaqdaan sida geela labadiisa qeyb looda labeeda qeyb riyaha labadiisa qeyb iyo idaha labadiisa qeyb oo dhadig iyo lab kala ah waxaana la gowracayaa neefkaa la gowracayo maalmaha udxiyada ciidda sababteed baan loo gowracayaa ilaahay baan loogu dhowaanayaa tabaaraka wa tacaala taas ayaa la yidhaahdaa idan marka ciiddu inay tahay udxiyadu mashruuc ay tahay oo sharci ay tahay ilaahay qur-aan buu noogu sheegay ayado fara badan qaala tacaala inaa acdaynaaka alkowhara fasalli lirabbika wanxar allah subxaanahu wa tacaala nabigiisa maxameda wuxuu amray iyo ummadda inteeda kalaba inay salaada la tukado xoolana la qalo xoolaha la qalaya marka waa xoolaha yowm ladxaa la gowracayo allah subxaanahu wa tacaala aayad kale wuxuu ku leeyahay qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabi اlcaalamiin laa shariika lah wabidalika umirtu wa ana awal lmuslimiin maxaa taa nebi maxamedow salaada aan tukanahayo iyo gowracaan samaynhayo noloshayda iyo dhimashaydaba allah iskala leh salaadaydii iyo gowracaygii iyo howlahaygana cid aan rabbi ugu sharig yeelhayo ma jiraan sidaasaa la amray dheh allah wuxuu leeyahy aayad kale walikulli ummatin jacalnaa mansakan liyadkuru sma allahi calaa maa rasaqahu min bahiimati lancaam fa ilaahukum ilaahun waaxidun falahu aslamu ilaahay wuxuu leey ummad kasta waxaan u yeelay gowrac baan u yeelay maan ay xoole gowracaan oo ilaahay ugu dhowaadaan oo ilaahay u camal falaan baan u yeelay waxaana ugu yeelay waxaa weeye liyadkuru sma allahi calaa maa rasaqahu min bahiimati lancaam inay ilaahay ku dul xusaan wuxuu ilaahay ku arsuqay oo nimcoolaya war ilaahuna waa alla keliya asagoo hogaansama rasuulka maxameda calayhi salaatu wasalaam udxiyadu inay mashruuc tahay qowla uu ku sheegay ficilla waa ku sameeyey iqraarkiisana way ku sugantaho nebi maxameda waa u sugnaaday waa u yeelay waa u ogolaaday fi saxiixayni min xadiidi albara bni caazim ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala man dabaxa bacda asalaati faqad tama nusuka wa asaaba sunna wa fiiha ayda min xadiidi cuqbata bnu caamir ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qasama bayna asxaabihi daxaaya rasuulka moxameda calayhi salaatu wasalaam wuxuu qowl ku yidhi xadiidkii bukhaariiyo muslim bara ibnu caasimna uu soo saaray nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ninkii xoolaha carafada gowraca bacda salaad gowraciisii waa dhammaystiran yahay muslimiinta sunnadoodiiyo wadadoodii uuna qaaday nabiga xadiid kale wuxuu ku leeyahay xadiidka cuqbata binu caamir nabiga calayhi salaatu wasalaam cuqba wuxuu yihi udxiyo ayuu asxaabtiisii u qeybiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiid kale oo nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ficil ku sameeyey ah waxa uu daliila fii saxiixayni min xadiidi anas ibni maali qaal saxaabigaasi wuxuu leeyahay radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalam yadbaxu bikabshayni amlaxayni dabaxumaa biyadihi wasamaa wakabara wawadaca rijluhu calaa safaaxihimaa nabiga calayhi salaatu wasalaam laba wan buu gowracay oo midabka amlaxayn kale gacantiisu nebi maxaan ku gowracay bismillaahi allahu akbar buu nabigu yidhi lugtana wuxuu ka saaray intuu jiifiya luquntooda ilaa middadu gacanta ku haystaaye xadiid kaloo cabdullaahi bin cumar uu soo saaray nabiga calayhi salaatu wasalaam aqaamani axsalan bilmadiinati cashra siniin yudaxi nabigu madiino toban sanuu joogay intaana waa carafaysanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii kaana axmed iyo tirmadi baa soo saaray axaadiida kale tilmaamaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu iqraar ku sameeyey oo saxaabta u ogolaaday min xadiid saxiixayni min xadiid saxaabiga jundab ibnu sufyaan albajali qaal shahidtu ladaaxi maca rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam nabigaan kala qeyb galay ciidulcarafo falamaa qadaa salaatahu binnaasi nadara ilaa qanabin qad dibixad nabiga wuxuu markuu salaadii ka baxay arkay ari la gowracay oo daasan buu nabigu arkay markaasuu nabi wuxuu yidhi man dabaxa qabla salaatii falyadbax shaata makaanaha waman lam yakun dabaxa falyadbax cala ismiillaah ninkii xoolihiisa aan weli gowracin ismka alla hadda ku gowraco kii gowracayna ha soo celiyo qabla salaad wax gowracay cadin yasaar wuxuu leeyahay abaa ayuub al ansaari baan weydiiyey kayfa kaanat addaxaayaa fiikum calaa cahdi nnabiyi sala allahu calayh wasalam waxaan idhi cada bin yasaar baa weydiinaya abu ayuub al ansaari saxaabiga war udxiyada waqtigii nebi maxaan see u qali jirteen baan idhi fa qaala wuxuu yihi kaana arajul yudaxii bishaati canhu wa can ahlihi wa can ahli beytihi ninka wuxuu ahaan jiray gurigiisa asagii iyo inta gurigiisa ku noolba hal neefoo aday iska qali jireen xadiidkaana ibnu maajah iyo tirmedi waa soo saaray ijmaac weeye inay mashruuc tahay udxiyadu waxaan ijmaacaa soo naqliyey muqni ibnu qudaama ibnu xajar casqalaani iyo rag fara badan baa soo naqliyay waa mashruuc oo waa sharci oo waa masalo diin oo ajir baa laga helaya ma waajiba mise waa sunna marka taasaa khilaaf ka taagan yahy waa garna waa mashruuce sheeg hadduu sharci yahay waajib iyo sunno keebuu noqonaya jumhuuru lculamaa ka maalik washaafici wa axmed sunnay qabaan jumhuurta culimada sida maalikiyada shaaficiyada xanaabilada sunnay qabaan wejka labaad waa waajib waxaa qabaa xanafiyada awsaaci leyth sheekh islaam ibnu taymiya raximah llah taasaana xoog badan ninka ilaahay xoolo uu siiyey tabaaraka wa tacaala neefka udxiyada inuu gowraco waajib weeye rasuulka wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man wajada sacatan falam yadx falaa yaqrabana musalaana rawaa axmed wabnu maaja wasaxahu lxaakim min xadiidi abu hurayre nabiga wuxuu yihi ruux ilaahay xoolo uu siiyo oo hanti leh oo hantuu ku carafaysta leh kadib aan carafaysanaynin yuusan musallaha naga naga imaanin xadiidka axmed ibnu maaji waa soo saaray xaakimna waana saxiixina waana xadiid abu hureyra waana xadiid sugan shawaahid badan buu leeyahay waxaa kale uu daliila inay waajib tahay qowluhu sala allahu caleyh wasalam waha waaqifi carafa yaa ayuha nnaas ina calaa ahli kulli beytin udxiya fi kulli caamin wacatiira rawaahu axmed wa arbacatu sunan bisanadin qawi nabiga oo carafo taagan oo xajinhaya yaa wuxuu yii yaa ayuha naasu warhoy dadow inna calaa ahli kulli beytin qoys walboo hanti leh udxiyata neef carafaa laga rabaa fii kulli caam sanad walba neef carafa ayaa laga rabaa qoys kastoo meel degan xadiidka axmed baa soo saaray afar sanoonta sanadkiisa waa sanad aada u xoog badan marka nabigu calayhi salaatu wasalaam mar hadduu nabigu dadka wax amro hede amarkaasi wujuubu noqonaya waxaa kale uu daliila xadiidkii nabiga hadda aan soo maraynay calayhi salaatu wasalaam uu nabigu yidhi man dabaxa qabla an yusaliya falyadbax makaanaha ukhraa waman lam yakun dabaxa waxa weeye falyadbax bismi illaahi muttafaqun calayh nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam war salaada ka hor ninkii wax gowracay amar falyadbax makaanaha ukhraa baa le waa amar booskeedii mid kale ha geliyo ruuxii aan gowricin xataa sallaynaa soo maa falyadbax bismi illaah xadiidkaasu marka waa muttafaqu calayhi weeye udxiyadu marka waa waajib sida ay ku tageen xanafiyada awsaac iyo ley sheekh saad ibnu taymiya amarka in la qaato weeyaanoo ninkii ilaahay wax siiyey subxaanahu wa tacaala waajib bay ku tahay waqtiga xoolaha la gowracaya waa goorma xilliga neefkan udxiyada la gowracaya ajirka laga helaya waa goorma waxaa la gowracayaa bacda salaati alciidi wa halaathati ayaamin bacdah waxaa la gowracayaa salaada ciidda wixii ka dambeeya ilaa saddexda beri ee ka dambeysa ciidda habeen iyo maalinkii la gowracana way ku ansaxaysaa laakiin habeenka maalintaa ka fadli badan waayo rag baa habeenka dhahaya hala daayo oo masaakiinta kuma arkahayaan markaa salaada markaan tukanno wixii ka dambeeya haddaad gowracdo habeenka kow iyo tobnaad maalintiisa maalinka habeenka labiyo tobnaad iyo maalintiisa habeenka saddex iyo tobnaad bisha carafo iyo maalinteeda intaasoo waqtigeeda ku ogyahay ana anabiya sala allahu calayhi wasalam qaala kullu ayaami tashriiqi dabxun rawaahu axmed walbayhaqiy wabnu xibbaan nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kullu ayaami tashriiq maalmaha ayaama tashriiq loo yaqaana kulligood saddexda maalmood ciidda kaduna dabxun waa gowrac axmed iyo bayhaqi iyo ibnu xibbaan baa soo saaray sidaa darteed saddexdaa beri waa la gowracayaa laakiin maalinka saddexiy tobnaad qoraxdu markay dhacdo habeenka afar iyo tobnaad bisha carafa la gaadho gowrac ma jiraayo wuxuu ka hadlaynaa hadda insha allahu tacaala fii jinsi maa yudbaxu bihi waxaa la gowrici muxuu yahay carafadan waxaa la gowracayo muxuu yahay waxaa la gowracayo waxaa weeye bahiimatu lancaam wey ama waa neef geelah ama waa neef lo-a ama waa neef riyaa ama waa neef idaa wey walikulli ummatin jacalnaa mansakan yadkuru sma allahi calaa maa rasaqahum he min bahiimati lancaam allah subxaanahu wa tacaala min bahiimati lancaam buu yihi marka bahiimatu lancaam baa la gowracaya neefkaa la gowracaya waxaa shardi ah hadduu yahay geel ama uu yahay lo ama uu riyo yahay inuu la soo ilka baxo nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ku dhihi jiray laa tadbaxuu ilaa musinna ilaa an tacsura calaykum fatadbaxuu jadaca rawaahu muslim nabiga wuxuu leeyahay xadiidka muslimka calayhi salaatu wasalaam lama gowraci karo ilaa neef lasoo ilka baxay mooyaane laakiin iduhu kuma jiraan buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaamo iduu hadday ilka jabsadaan weli ilkihii ayna soo bixinin laakiin ilkihii hore ay jabiyaan way gudahayaan neefka geel ah marka waa inuu shan sano iyo wixii inuu shan sano dhaafo neefka riyaha waa inuu laba sano dhaafo neefka mataqaanaayay lo-da waa inuu laba sano dhaafo sidaasaa la doonayaa laakiin neef geel oo shan sano iyo ka yar jira carafo ma galo neef lo-ah oo laba sano iyo ka yar jira ma galahayo neef riyo ah oo laba sano iyo ka yar jiraan seko carafo ma galahayo waxaa la doonayaa marka inuu neefku musinno yahay sida xadiidka muslimka ah geel haddaan ka hadalnay midkiisa dhadiga ah iyo midkiisa labka ah awrtiisa iyo halihiisa waa isku mid markii loo laga hadlahayo dibiga iyo soco waa isku mid markii riyaha laga hadlahayo waxa weeye orgiga ridi waa isku mid waa inay ilkaha la soo baxaan baa shardi ah neefaan lasoo ilka bixin carafo ma galo ilaa inuu ido yahay mooyaane oo iduhu ayagu lix bilood toddoba biloodba ilkaha ku jabiyaane fatadbaxuu jadaacata neef ilkaha jabsoo ida haddaad gowracdaan dhimaluu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam neefkan udxiyada udxiyada markii la gowracayo udxiyada shuruudbay u baahanta ikhwaani shuruudda waxaa ka mida awal al-ikhlaas baa ka mid a waa inay ilaahay dartii ay kaa tahay subxaanahu wa tacaala wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diina xunafaa allah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala dadka lama amrin ilaahay keliga inay caabudaan mooyaane ayagoo acmaasha ilaahay u khallisaya subxaanahu watacaala neefkana gowracday hadduu istudus kaa yahay iyo magac ku raadis ama ilaahay uu dartiiba uusan kaa ahayn ma ansaxayo neefkaaad gowracayso alla dartii waa inuu kaa yahay tabaaraka watacaala masalada labaad almutaabaca waa inaad nabiga kaga dayanaysa calayhi salaatu wasalaam neefkii aan udxiyada gelaynin ama uwaadhiya sagaaran gowric iyo digaag iyo malay waxba kaa ansixi mahayaan le wuxuu leeyahay man camila camalan laysa caleyhi amrunaa fahuwa rad ruuxii diintanada kusoo dariya ama ruuxii camal falaa camal aan diintanada waafaqsanayn buu nabigu yidhi camalkaa ruuxa waa lagu radinayaayo laga aqbali maayo shardiga saddexaad waxaa weeye neefka la gowrac an yakuuna milkan lilmudaxa bihi ruuxan mudaxi bihi ruuxan carafaysanaya waa inuu neefkan iska leeyahay ee haddaad neef aad soo dhacday iyo xoolo aad soo dhacday xoolo aad soo xaday haddaad aar iska gowracto tidhaah waa carafo lacag aad soo dhacday xoolaha kusoo gaday taasuna carafo ma noqonayse waa in adigu wixii aad iska leedahay baa shardi ah taasaa loo baahan yahay shardiga afraad waxaa weeye an yakuuna min aljinsi jinsigii hadda aan soo sheegnay geel iyo lo iyo ari iyo riyo aha iyo ida aha waa inuu ka mid yahay neefkanu shardiga waxaa weeye kale buluuqu sini da-di hadda aan soo sheegnay waa inuu neefku gaadhaa shardiga kale waxaa weeye assalaamatu min alcuyuub waa inuusan ceeb lahayn neefka hadduu ceeb leeyahay ma ansaxaysa nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam afar nooc oo xoolaha ka mid a carafo ma galaan afartaa nabiga wuxuu yihi neef illa illa-aantiisuna ay bannaanka taalla carafo ma galo waxaa la doonayaa marka neefkan aad ku carafaysanayso indhaha inaad ka eegtaa la doonaya iska soo gada ma aha sayidina cali wuxuu leeyahay waxaa nabigu una amray calayhi salaatu wasalaam xoolaha carafada markaan soo gadanayna inaan ka fiirina indhaha iyo dhagaha inay dheg go-an tahay inay ilaada in aaskaga fiirina ayuu nabiguna amray calayhi salaatu wasalaam neef marka ilaa ila-aantiisuna ay banaanka taalo ama labadii hala aado ama mid hala aado ama nusqaanaha ku jirtay carafo ma galo neefka labaad neef dhutinhaya oo naafa oo jiisa oo waxaa weeye dhutinhaya markuu socona dhutinta laga garanayo oo banaanka ay taallo oo ay muuqatana carafo ma galo nabigu calayhi salaatu wasalaam xataa markaad gowracaysay hadduu lugta ka jabo oo weli aadan midida marinin carafo ma galahayo isagoo isqabo oon balaayo bartiqay waa inay xididadii loo baahnaa ay go-aan shardiga saddexaad waxaa weeye oo loga ceeb la-aanta ah neefkan lagu carafaysanayo neef duqa ama weyda oon dhuux lahayn waa inuusan noqonin neef weyd ah oon dhuuxba lahayn wax dhuuxa ma leh waa caato ama waa waayeel ilkuwa neef ilkuwa ma lahabo neef ilkuwa ma laha waa waayeel ama waxaan dhuux lahayn aduun caato ah kaasuna carafo ma galo rasuulka wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam neef xanuunsan xanuunkiina uu ka muuqdo carafo ma galo afartaa midna carafo ma galaan afartaa waa inaa marka aada neefka ka kantaroosho maadaama ilaah ugu dhawaana sheena u cibaado yahay shayga cibaadana u baahan yahay alikhlaas walmutaabaca aqwaasha nebi maxamed iyo afcaashiina in la raaca loo baahan yahay waa in la iska ilaaliyo neefka aada soo gadayso ishiisa jiradiisa dhutintiisa iyo macs u macyahayo ama hilib ama wuxuun u yar leeyahay uusan dhuxlaa noqonin neef caato ah ama uusan waayeel waa inuusan kaa noqonin dhiig unbaa la daadiye la yeeli mahayo neefka shuruudaasa looga baahan yahay neefku marka hadduu dheg go-an yahay marka ama dabadii idaa ay tahay oo say daba barida ay ka go-an tahay ama qeyb ay go-an tahay carafo ma galo marka ha la yska ilaali laakiin neefka dhegta jaban ama neefka dhegta jeexan ama maxaa jir ruuxa neefka dhegta usoo bixin oo seeyada oo dhegla-aanta ah iyo midkii dheg lahaa lahaa gees lahaa cafan neefka marka horeba ilaah uusan geesaba usoo bixinin ama uu gees lahay geeskii ka jabay kaas waxaa weeye in lagu caraf ama dhegtaba la dilaaciyey lakin dhegtama maqnaya way dilacsan tahay waa karaaha laakiin way ansaxayaan kuwaas way ansaxayaan le waa karaaha neef laakiin dhegba aan lahayn oo marka horeba eber ahaa oo dhegtiisan ay duubnayd oo sakarad ahayd kaasoo carafo ma galahayo maxaa laga cunaa neefku markii la carafaysa maxaa laga cuni intee in leg baad ka cunaysaa waxaad ogsoontihin arrintanu marka hore sibahay laakiin dib baa loo nasakhay nabiga markuu noolaa intee abaaru dhacday yaa magaaladii madiina dad badan oo reebaadiyo xooluhu ka dhammaadeen baa soo galay bishii carafana waa la gaadhay markaasuu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ninkii wax ku carafayso maanta neef qala saddex beri ka badan gurigiisu dee sii yaalaan xaaraan weeye lama ogola saddex beri haddii waxuun kasii yaalaan dhimale laakiin ka badan xaaraan wey sanadkii dambarwaaqaa dhacday markaas saxaabadii rasuullahi ma sii horaa kaasuu nabig wuxuu yidhi maye cuna oo sadaqaysta oo haddaa rabta xataa kayd iyo oodka u dhigta idinka idin taalla waa idin banaanta hilibka marka neefka carafada wuxuun in laga sadaqeeyo waa loo baahan yahay haba yaraadee qeyb in laga sadaqeeyo waajib weeyaan laakiin inay qeybta laska cuni karto kala baro balas ka dhigan karto saddex meelood laba aad dhigan karto waa masala waa lagu ogol yahay kulli haddaad bixisaan lagu diidi maayo laakiin dhammaan inaad wada cunto maya waa inaad wuxuun bixiso walow toban meelood meel baad bixisa waa inaad wuxuun bixiso unbaa lagaa doonaya insha allahu tacaala laakiin waa inaad iska ilaaliso wax bixi baa lagu yidhi midkan hadda qalaaga oo xoolaha kuu qalaya inaad tidhaahdo hilibkanu qeybaan ijaar kuu siinhayaayo naxaad igu qali lahayd meeqaad igu qali madaxaan ku siin calooshaan ku siin waxaan ku siinhayaa maqaarka kan aan ku siin laba kunna waan kugu daray oo lacagta ku shaqaynaya qeyb kamid hilibkii loo siiyo ma banaan xataa walow wadnaba allah ka dhige wadniis allah ka dhige xataa wadna sadaqaha loo bixin karo ijaar oo ninkii qalhaye ah lama siin karo laakiin hilib waa siin kartaayo markuu qale banaanka istaago hilib isku sadaqo oo lagu sadaqayso ummaduu ka mid yahay laakiin waxa uu ku shaqaynayay baan dhehi karin intaa ku shaqeeya lama dhahayo masalada kale hadda laga hadlay waxaa ka mid ah fii maa yajtanibahu man araada udxiya ruuxii raba inuu carafaysto waxaalaha inuu iska ilaaliya loo baahanya waxaa ka mid ah nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaam idaa ra-aytum hilaala dilxaja wa araada an yudaxi falyumsik can shacrihi wa adfaarihi rawaahu muslim wa axmed walarbaca afartii sunan tahayd iyo muslim iyo axmed bin xambal baa xadiidka soo saaray bisha carafo markay bilaato ilaa haddaad rabto inaad neef gowracdo oo aad rabto sanadkan insha allah inaad carafaysato aada rabto ooy qalbi kaaga jirto de xoogaha iyo dhaqaale aad xunaa tuhmayso oo xoogaha ama xoolihi baad haysataba bishiina ay bilaato nabiga wuxuu yidhi ha ka haro tintiisa cididiisa afarahaas waxba hal haba ka jarin ha dhaafo ilaa uu neefka gowracayo xadiidkaas waa muslim wa axmed waa afartii sunantahayd baa soo wasaartay ka abu daawuud wa axmed ka abu daawuud wa tirmidiyu wa bnu maaja wa nasaa-i yaa soo saaray marka waxaa la doonayaa dadka muslimiinta inay ku canfalaan ninkaas waxba aan ku carafaysta haysanin oo waxba isagu haysanin dee kaas kuma jiro laakiin nabigu wuxuu ku qeyday ruux inuu carafaysa rabo wuxuu ku carafaysa haysto oo markaa ku talagelaya cidiyahaaga kuwa lugaha iyo kuwa gamcaha midna lama jari karo tintaada mid madax ku taalla iyo mid kaleo meel kale ku taalla hal xaba lama goyn karo ilaa neefka carafada la gowracayo taasaa loo baahan yahay waxaan kaloo ka hadlaynaa insha allahu tacaala fi dakaati wa shuruudihaa gowraca maxaa loo baahan yahay shuruuda looga baahan yahay neefkan ruuxa wax gowracaya maxaa looga baahan yahay waxaa looga baahan yahay ruuxa wax gowracaya kow shardiga koobaad an yakuuna mumayizan caaqilan waa inuu yahay ruux caqlila waa inuu yahay ruuxan wax gowracaya caaqil waa inuu yahay oo mumayis wax garanaya waa inuu yahay majnuun haddii wax gowraco mxuu xaakun ama cunugaroon weliba aan waxba kala garayn oo saddex sano jira yaa midi qaatay markaasuu caloosh gelina markaasuu haddana gowracay oo meeshii gowrac ilahay ugu talgal ka mariyey maxaa ma ansaxayaan shardi labaad waa inuu ruuxu muslim yahay ama ahlu kitaab yahay ruuxa wax gowracaya waa inuu muslim yahay ama ahlu kitaab uu yahay ruuxa hadduusan muslim ahayn ahlu kitaabna uusan ahayn waxana uu gowraco waa murtad aan waa gaal kale oo asali oo majuusi eh neefkaasu xaaraan buu noqon hayaa ruuxu marka waa muslim markuu yihi markaan idhi rag iyo dumar lama kala qaadin naag uurliya midaan uur lahayn lama kala qaadin naag dhiigliya naagaa dhiig lahayn lama kala qaadin mid gudan iyo midaa gudnayn lama kala qaadin muslim baa shardi ah ruux mar hadduu muslim lakin usan gudnayn waa neefku gowracada waa xalaal hadday saantu dhiig qabtay iyo hadday uur leedahay iyo dhammaan iyo waa xalaal wey beri hore waxaa jirta islaamuhu markaa gowracayaan in la yidhahdo nin lama hayo maanta macase neefkase loo qala wiil bay marka xambaarsan markaasay gowrici jirtay waxaasoo marka jaahili wuxuu ahaa dhibaato badan buu ahaa masalo saddexaad waxaa weeye an yaqsida tadkiyata gowraca ruuxa waa inuu ku talagalaa ee haddaada ku talgelin maxaa baxaysa waxaa weeyaan neefaa kusoo maagay oo neef ti qooqan ama dibi yaa kusoo horay oo saa-ila kadibna waa iska difaacday xabadiibaa waxay kaga dhacday ama toorida waxay kaga dhacday meeshii laga gowracayay xaaraan wey sababto inaan gowrac uguma talageline inaa iska difaacaan ugu talagalay shardiga afraad waxaa weeye an anlaa yadbaxa ligayr illaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay cid aan ahayn waa inuusan u gowracin sheekh hebel baan u gowracay iyo qabri fulaan baan u gowracay iyo meytaadkiygii baan u gowracay iyo sanam hebel baan u gowracay waxa waa isku mid laa malakan muqaraban walaa nabiyan mursalan walaa gayrihimaa cid wax loo gowrici kala male laa qorax walaa dayax walaa awliye walaa qabri xaaraan weeye neefka ilaahay dartii waa in loo gowraco haddaan ilaahay dartii loo gowracinoo dana kale loo gowraco waxaa loo gowracay madaxweyne wasiir ninkada wax loo gowracay neefkaasoo xaaraan buu noqon hayaa shardiga la waxaa weeye magaca alla mooye waa inaan magac kale lagu dhawaaqin markii la xusahayay haddii magac kale lagu dhawaaqo oo layihaha bismillaahi wacalaa muxamadin la yidhaahdo bismillaahi wacalaa muxamed waaba xaaraanba marka magaca allon baa lagu dhawaaqaya magac kale waa inaan lagu dhawaaqin masalada kale waxaa weeye an yusamiya allaha calayha waa in bismillaahi loo qabta neefkanu haddaan neefka la gowraco bismillaahina laga tago ma xalaal baa mise waa xaaraan saddex madhabood baa ku jirta qoladan jumhuurta waxay qabaan kalmaalikiya walxanafiya walxanaabila haddii kas looga tago oo ruuxa uu bisigii kas oga tago neefka waa xaaraan hadduu kama oga tagana waa xalaal halkaasay mareen shaafici waxay leedahay kas iyo kama kii looga tagaba mar hadduu muslim gowraco waa xalaal culimada kale qaar waxay leeyihiin maya ruuxan hadduu bisinka laga tago kas looga tago kama looga tago xaaraan weeye bakti wey lama ogolo qaala tacaala fakuluu bima dukra smullahi calayhi in kuntum biaayaatihi muminiin allah wuxuu leeyahay cuna wixii magaca le lagu gowracay in kuntum biaayaatihi muminiin haddaad aayadaha alla rumaysantiin walaa taakuluu maa lam yukra smullahi calayhi wa inahu la fisqun allah wuxuu leeyahay aayad kale ha cunina waxaan isimka allu gowricin liannahu fisqun weeye sheegaaso nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam maa anhara dama wadukura smullahi calayh fakuluu rawaahu ljamaaca wixii dhiigga daadiya kadibna isimka ilaahina loo qabto neefka halla cuno ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laakiin neef aan marka bisinka loo qabanin uwaar aan bisinka loo qabanin shay aan bisinka loo qabanin xaaraan weeyo marka ma ansaxayo taasaa marka la doonaya in la iska ilaaliyo oo bisinka neefka loo qabanhayo howlahaaso hadda waxaa howlo kaale ii qal neefka ruux baa imaanhayo lacag baa loo sheegay markaasoo iska qalay bisim uu qabta iyo kama fikri maynaba inagu damba kama lihinba marka hawsha aad ha la iska ilaaliyo oo neefka la gowracayo bisinka ha loo qabto kas iyo kama kii looga tagana ma ansaxayo masaladan waxaa fiican adwaalu bayaanka shanqiidii inay si fiican ooga mudaalacaysaan ayaa la doonaya shayga kale waxaa weeye neefka markii la gowracayo waa in la gooyo xididka layaha xulquumka walmari labadaa waa in la gooyaa xididka ay neeftu marto iyo xididka ay cuntadu marto kanay neeftu martona waa xulquum kanay cuntadu martona waa mari labadaba in la gooyaa shardi ah labadaa haddaan la wada goynin mid baa la gooye mid lama goynin qayb buu iska haystaa labadii mid markasta qayb buu iska haystaa xaaraan weeyaan marka ma ansaxayso xawlmuriidadana in lagu daraa fiican markaa waxaa lagu gowracaya shayganu waa inuu yahay shay afaysan waa inuu yahay ee neefka dintii cunaha la qabto liciisa ku dhinto taasoo xaaraan weeyaan shayga markii la gowraco waa inuu shayganu shay dhiigga daadin kara uu yahay oon cidina uusan ahayn lafna waa inuusan wixii lagu gowracay ka haddii lagu gowraco marka ma ansaxayso an yakuuna mudaki maaduunan fii dakaatihi haddii adugu aan neefka lahayn waataan soo maraynay waa inaa idan qaadato oo ninkii iska laha ii gowrac waa inuu ku yidhaahdaa taasaa la doonhayaa aadaabta marka looga baahanya maxaa ka mida aadaabta looga baahanya fiican waxaa ka mida qiblada in lagu aadiyo markii la gowracayo haddaan laakiin qiblada lagu aadinin neefka la gowracayo oo galbeed iyo bari iyo koonfur loo jeediyo neefka waa xalaal xaaraan ma aha laakiin qiblada in loo jeediyo sunno weeyaan masalada labaad waxaa weeye al ixsaan neefka in loo axsaanfalaa fiican neefka markii la gowracayo inay xoogaa loo axsaanfalaa fiicanoo wax sheeksaanta wuxuu leeyahay shay kasta oo diinta inaad disha ay kuu fasaxday ama aada gowracdo waa xoolihii ama dad bini aadama waa in axsaanka laga tegin buu leey sheekhu raxmatullahi caleyh waana xadiidka nabiga calayhi salaam oo nabigu leeyahay haddaad wax dilaysaan faxsanu lqitlata hay-atu dilidda iyo qaabka u dilaysaan hagaajiya waa kuu nabigu dhahayay salawaat ullahi wasalaamu calayhi marka neefka markaa sidina cumar maalix soo maray nin neef gowracay kii kalena uu fiirinhayo markaasuu bahal ulwatu la dhacay kaasi waryaa kan waaba gawracay kale ma laba jeer baad dilaysaa waryaa laba jeer miyaad dilaysaa wuxuu garanhayaa markuu neef la gawracayo xooluhu inuu garaac garanaysa libaax bay ka cararaan waraabahay ka cararaan way didaan markii neefka la gawracayo wuu garanhayaa marka wuu arkaa marka midada la soofeynhayo meel uusan ka maqlin ma lagu soofeeyaa intaa weli aada gawricin xoogaa biyo iyo waxbaa la siiyaa dhulka markaad dhigaysa si tartiiba loo dhiga intii kor loo qado gig laga siiyo oo meesha uu boor ka kaco lama baahna ee si axsaannimo fiican ayaa la doonahaya geel hadduu yahay isagoo taagan baa la gowracayaa lo hadduu yahay ama ari u yahayna isagoo jiifa ayaa la gowracayaa bisinka allah god baa lagu darhaya marka la gowracayo wax kaloo adkaar lama raacay bismi llah allahu akbar ayuu ruuxu leeyahay waxaa fiican ruuxa markuu neefka gowracayo ilaah inuu bari ilah inuu ka aqbalo subxaana wa tacala in hadda addoomaana inagu marka ilah inuu naga aqbalo ilah inaan barino taasaa la doonaya insha allahu tacaala marka gowraceenna iyo howlaheena waxaa la doonayaa barnaamijyada insha allahu tacaala inaan ku dadaalo ayaa la doonaya insha allahu tacaala dadka muslimiintu ana waa inay xoolo qalaan oo ay ku dadaalaan oo ilan waa shaciira min shacaar islaam waa muuqaalada astaamaha waaweyn ee diimeed bay ka mid tahay masaakiintan insha allahu tacaala waxa la siiyo marka waxaan dhihi lahaa insha allahu tacaala cashkan ugu tala udxiyada wada waa cashir dheer lama soo koobi karo lakiin inaasaan kusoo gaabinaynaa wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullah barakaatu